أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon ciidamada mujaahidiinta oo nolosha ku qabtay sarkaal murtad ah oo isaga iyo maleeshiyaadkiisa isbaara u taalay waddada xidhiirisa muqdisho iyo baydhabo askar ka tirsan kufaarta kenya oo bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka mandheera taliyihii hore ee askarta kooxda riddada oo qiray in maleeshiyaadka murtadiinta ay si aad ah ula dhibban yihiin isticmaalka maandooriyaha askarta xabashida etoobiya ee ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka gado uu la saftay murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland dowladda cadowga ah ee turkiga oo sheegtay in markabkii labaad ee u soo dirtay soomaaliya xilli dowladdaasi ay boob xooggan ku hayso khayraadka badda iyo bariga soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ah oo si weyn u bogaadiyey suldaanka cusub ee beesha hadame kooxda riddada soomaaliya oo joojisay duulimaadkii diyaaradaha rayidka ee degmada doolow ee gobolka gado wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa nolosha ku qabtay sarkaal murtad ah oo isaga iyo maleeshiyaadkiisa isbaaro u taalay waddada xidhiirisa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo warbixintaas iyo mid kale oo ku aadan askar ka tirsan kufaarta kenya oo bakhti iyo dhaawac ku noqday waxaa inoo soo koobaya marwaan maxamed howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen waddada xidhiirisa degmooyinka wallaweyn iyo afgooye waxay ku soo qabteen sarkaal murtad ah oo taliya ka ahaa isbaaro murtadiinta u taalay waddadaasa murtadka la qabtay oo ka tirsanaa militariga riddada taliya ciidanna u ahaa maleeshiyaadka isbaarada joogay ayaa waxaa sarkaalka lagu magacaabaa sanay barre waxaa sidoo kale qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee sanad ka hor duulaanka ku qaaday deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe sarkaalka nolosha loo qabta ayaa qiray in muddadii afartan sideedii saac ay u dambeysay gaadiidka safarka ah ka dhaceenna lacagdan shan iyo toban kun oo doolarka maraykanka ahaa sidoo kale waxa uu intaa ku daray in toddobadii maalmood ee u dambeysay ay gaadiidka safarka ah kala degeen islamarkaana kufsadeen kow iyo toban haween ah oo ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku safar waddadaas dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen isbaaro murtadiinta u tiilay degmada afgooyi iyo deegaanka warmaxana geesiyada tawxiidka ayaa si gaar ah u beegsaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay tuulada warawoole waxayna mujaahidiinta howlgalkan ku dileen hal askari oo murtad ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ee isbaarada goobta u tiilay sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan kusoo qanimaysteen laba mooto oo ay lahaayeen murtadiinta waxayna isbaaradan ahayd mid riddada si aad ah ugu dhibaateeyaan dadka iyo gaadiidka safarka ahaa dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee xero koobaad ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka ka sugan yahay wilaayada baay dhanka kale gobolka mandheera ee ku hojiro gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay saaka kamin u dhigeen kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaalaya duleedka deegaanka warguduuda ee hoostaga degmada ceelqaalow saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in kamiinkaasi ay ku baktiyeen saddex askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo isla kufaarta kenya ah waxay sidoo kale mujaahidiintu weerarkaas u gubeen gaari kooyal ah oo qor dhashii ka saaran yahay geesyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliyey weeraro kala duwan oo lagu dhaafeynayo cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah taliyihii hore ee askarta kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka murtadiinta ay si aad ah ula dhiban yihiin isticmaalka maandooriyaha xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliyihii hore ee maleeshiyaadka murtadiinta jenaraal ibraahim muxiyidiin oo ka hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maleeshiyaadkiisu ay ku dhiban yihiin isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan kaasoo ay canshuurta kooxda riddada soomaaliya murtad ibraahim muxyidiin ayaa sheegay in maandooriyaha uu si xaddhaafa dalka u soo galo dhibaato aad u xooganna ay ku haysa maleeshiyaadka kooxda riddada kuwaasoo si joogta a u isticmaalo wuxuu ku soo celceliyey in dhibaato aad u xoogan ay maleeshiyaadka murtadiinta kala kulmaan isticmaalka maandooriyaha oo ka mid ah ahdaafta ay u dagaalamayaan maleeshiyaadka riddada culays aada u weyn ayaa ka jira oo ah dhinaca baalka la yidhaha maandooriyaha maandooriyuhu dhibaato badan ayuu u geystay bulshada ciidamadu ay ku jiraan wax badan ayaa ciidanka uga halaabaya waayo ganacsatadina way soo dejisaa wuxuu u socdaa taasoo dhibaatadeeda aan ka aragnay gudaheenna dalku wuxuu khatar u gelayaa baalka la yidhaahdo maandooriyaha arrintaasu dhibaatada ciidanka ay ku hayso dhowaan ayay ahayd markii taliyii hore ee maleeshiyaadka riddada murtad ibraahim muxiidiin uu xaqiijiyey in maleeshiyaadkiisa lagu jebiyey furmaha dagaalka kuna jahwareereen dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa askarta xabashida itoobiya ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka gado ayaa la saftay murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland warkaas iyo war kale oo ku aadan kooxda riddada soomaaliya oo joojisay duulimaadyadii diyaaradaha rayidka ee degmada doolow ee gobolka gado waxaa inoo soo koobaya casaam carafaad wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada xabashada itoobiya ee gacanta ku haya degmada doolow ay gacanta ku dhageen ilaa iyo lix sargaal oo ka tirsan ciidamada riddada ee muqdisho looga arrimiyo ciilawardi ayaa sheegay in saraakiisha la qabtay saacado kadib markay kasoo degeen madaarka macamalka ee degmada doolow saraakiishan la qabtay oo muqdisho laga soo diray ayaa ku wajahnaa degmada ceelwaq waxayna doonayeen halkaasi uga sii gudbaan jumada hoose si ay u abaabulaan dagaal ka dhana maamulka murtad axmed madoobe saraakiisha ciidamada xabashada itoobiya ee lixdan ruux gacanta ku dhigay ayaa waxay ku xireen saldhe ku yaala degmada doolow halkaasoo su-aalo lagu weydiinayo wararka qaar ayaa sheegay in axmed madoobe uu codsaday saraakiisha kooxda xasan ka tirsan loo soo gacangeliyo si baaritaano loogu sameeyo dhanka kale kooxda riddada ayaa joojisay duulimadada diyaaradaha ee aadi lahaa magaalada doolow sababa la xiriirtay lixda askari dhowaan laga soo diray muqdisho laguna xiray doolow kuwaasoo ciidamada xabashada itoobiya ee gacanta ku haya garoonka doolow ay qabteen laguna sheegay xubno ka tirsanaa laamaha amniga kooxda riddada kuna socda jubbaland mas-uuliyiinta hay-adaha duulimada diyaaradaha murtadiinta siday xaqiijiyeen waxaana loo sheegay in safarada rayidku ay bilaaban karaan oo keliya haddii lixda sargaal lagu soo wareejiyo madaxa sirdoonka riddada gobolka gado dowladda cadowga ah ee turkigaha ayaa sheegtay in markabkii labaad ay u soo dirtay soomaaliya xilli dowladdaasi ay boob xooggan ku hayso khayraadka badda iyo bariga soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkan inoo faahfaahinaya nidaamka daaqoodka turkiga ayaa sheegay in markabkii labaad oo ay leedahay uu ku soo xirtay dekadda weyn ee magaalada muqdisho markabkani ayaa ka qayb qaadanaya boobka shidaalka soomaaliya ee dowladda turkiga ka wado xebaha dalka soomaaliya saraakiisha safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho waxay sheegeen in markabkan uu caawinayo markab kale oo dhowaan ku soo xirtay dekadda muqdisho kaasoo dowladda turkiga ay sheegtay inuu sahmin iyo shidaal baaris ku samaynayo xeebaha soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa kal hore dowladda daaquudka turkiga u saxiixday inay boobto shidaalka iyo khayraadka dhex eegaaga xebaha badda soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa si weyn u bogaadiyey suldaanka cusub ee beesha hadame sida warbixinta warkan uu inoogu sii faahfaahinayo cabdiqani maxamed iyadoo bilowgii toddobaadkan ay dhacday munaasabad ballaaran oo lagu caleemasaarayey suldaanka guud ee beesha hadame suldaan maxamed xasan bunow islamarkaana kelimaad kala duwan ay ka jeediyeen mas-uuliyiin waxgarad iyo salaadiin ayaa dhankooda waxaa si weyn u soo dhoweeyey suldaanka cusub salaadiinta wilaayaadka islaamiga salaadiintan oo qayb ka ahaa marti sharafkii safarada dheer usoo galay ka qaybgalka xafladan ayaa si weyn usoo dhoweeyey dhankooda suldaanka cusub ee kusoo biiray golaha dhaqanka soomaaliyeed waxayna beesha kula dardaarmeen inay si wanaagsan ula shaqeeyaan wakhtigoo dhammaaday dartiis magaca ansaarnimada soomaaliya oo dhan waa gaaray dadka muslimiinta oo dhan quluubtooda ay ku taalliin dal iyo dibad waa laga warhayaa ansaarnimada marka adika lama bixinina ummadda idinbaxa saa isku taqaaniin maahna waa sida laydii yaqaan waxaan leeyahay jidkaa dariiqaa jihaadka gacanta ku sii haaya ummadda horseed u noqda dadaala inta kalena waa idinku daysanaysaa waxaan leeyahay walaalka la duubay allaha ku sugaan leehay wax kalena laguma dooran ummaddan ilaahay qabulkuu kuu geliyey kitaabka ilaahay ku horkac annaga dhan lagu horkac ma ahid suldaan qabiil ma ahid suldaan ummad muslimiin oo dhan ayaad suldaan u tahay may hadduu oragna reer hadama malaaq guud ama suldaan guud oo reelkiron dhahay oo muslimi ha dooren lankii haysin ha doorteen oo ummutu ini kitaabka ilaahay ka hogaamiye ha doorteen unuuna siina doornay waana aqbalnay waana siinaga hadlay allahu akbar allahu akbar uniina qaadani waana siina doorni waana siina caleema saarni aqbalkaasnan hadhoowalin tan saddexaad walaalkama inaha gorodeen lanka fayl runtii islaamkan walowgi muslimiintan waqtiga ta laka jara haddii aad safar baasi magaalo langool kula jiideen arowsaday halkay inta sadee umilasadee baawurla arkay walala sareen dadka muslimiinta safarkay kuga badaan maahayn lanka lanfaylaha asalji dirisa anu gorodaan may kala dardaaramiya ka gebagabaayey walaalaha qabiilka doorada inni la garab jiro hata walsheeni annagana walsheenay wal ku tabay innagan waxaa kale marka sii dardaarmaynaa suldaanka la doortay maanta xil ulusaa loo dhiibi sida annaga shalay uleesna loo saarayaa loo saaray asigana waxaan leenahay xilkii lagu saaray ilaahay kuu fududay walaalaha inta ku jira waxaa ka daran kuwa qoraxda taagan oo bannaankan taagan intaas dhammaanteeda xambali ay waaskay suldaanka u qaban waay iyo walaalaha muslimiinta u imaaday asigana waxaan leenahay waan kula dardaarmaynaa waxaa mujaahidiin ah oo inta ka dhalatay gobol kasta ay maanta taagan yihiin ninka hoos imaan doona waa adiga in laga warqabo si walaalihii horaan u sheegeen iddana waxaan leenahay walaalkii sidaa u qaadeen inaan idinla qaadnay haddaan nahay reer jibal suudahan allahu akbar bacdallaahi mahaddaasiisiin iskuullaadkan kale dadka ugaaskan dooradii dad eed sharafan le wanaag badan deeqsi e geesiyaal ee iyo laka ogi lanka isin doorateen hadda intan qarashan laka bi ununa markhaati ku ana waana safaynahan dhawaayan in lala shaqeyn shuqul riyunka la siin kala isi riyunku walaayar hor ku jartaan mana riyunka la mid walaa bob la habo wal sheego bilaawe sina noo dawaasan ee wal sheego ku badan ay dhaafo insha allah magmaagdin hanuun laha gaadeegda in suldaankan lala shaqeeyo gacmo furan lakala shaqeeyo booskii walaalkan lankii shahiidii ownun hilmaamo doon cabdulaahi madyar haay ilaahay shahadiisa ku aqbala
malaag uun sharafta leh culmada ganacsigee howl ammaanahayo oo min shaylaha kubiyu kitaabka ilaahayna dadka hongaami bannaanka lahansuri maylanaa reer awkay waddada wanaagsan oo liindoorada halka garab surmo suldaanka maylanaa wala imtixaamo adama dooran ilaahay kinka kaalmee marran kuwajiisteeklana garabka waana maagaa waana
maalmo ka hor ayay ahayd markii ay qabsoontay munaasabadii caleemasaarka suldaanka guud ee beesha hadame taas oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf isaga kala yimid wilaayaadka hiiraan baay gado iyo bakool wejigii labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan waxaa si habsami leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad waxaana fagaara ku yaala degmada ceel cali lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah sida waxyaabaha dhacay moobillada shaashadda iyo waxyaabaha kale ee dhibaatada ku ah nolosha qofka muslimka ah bulshada ku dhaqan xaafadaha degmada ceel cali ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu gubayay waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha kale ee mamnuucaadka ah ee ciidamadii xisbadu kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi odayaasha dhaqanka iyo waxgarabka ganacsatada degmada ceel cali ayaa si weyn usoo dhoweeyey wejiga labaad ee xamlada ka dhaqan gashay degmada ceel cali waa degmada caalcali waxaana uga hadlowhaynaa oo xalfada lasoo dhigay waxay ku saabsan tahay dacwooyinkii maalmahan socday ee ku saabsanay waxyaabaha dadka iyo dalka iyo diinta intaba wax u dhima oo ay ka mid yihiin waxyaabaha dhacay oo raashiinka ah oo cudurrada xuxun oon daawo lahayn laga qaado iyo waxyaabaha alxamdulilaahi ee sidii bacyaalka oo kale ee dalkana waad guuriyo bacda sidaad ku aqaantiin geedaha hadday qabsata waa qallalaan alxamdulilah xoola hadday cunaanna waa huudaan aqrina waa dhintaan dhibaato badan ay leeyihiin intaas ayaan ka alxamdulilaahi maanta xalfadeed aan u joognaa ilaahigii noo suurogeliyaa ku mahadsan waxaa kaloon mahad ballaaran u celinayaa walaalaha shaqadan qabtay ee naga soo dhex saaray awsaaqdan faraha badan leh qarnigooda uu dhammaaday ay dhici karto haddii la isticmaalo inay dhaliyaan virus laga helo cudurro maaragtay aan hore loo arag ama aan la dareemi karin inay dhaliyaan laga yaabo nimanka walaalahaas waan u mahad celinayaa iyagoo wata shaqadoodii loo egmaday caamka ahayd oo soo gaartay walaayada eelcali ee ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad allaha suurogeliyaa ku mahadsan walaalaha qabtayna aaday ugu mahad celinaya mahadgaar ay leeyihiin runtii aad iyo aad ayaan ugu farxsannahay annagoo ah bahda ganacsatada runtii waxaa jirta waxyaaba badan oo aan la dareensanayn dadkana kolley biniaadam waaye dadka qaar in dhexjeclo gasho wax suuragal laakiin dadka badankooda waxyaabaha wax keenaya dhacay in lasii iibiyo waxyaaba qaar oo taariikh oo bug ay saaran tahay oo dadkii taarikhdaas ay ku qaldamayaan iyo waxyaabaha dheydkooda uu tirtiran yahay oo dadkii si muuqato oo waadaha aysan uu arkaynin ma dhihi karno dadkii alaab dhacday ay si ku talagal ah ugadanayeen waxyaaba qaar oo qoontar ay keentay iyo waxyaaba taariikhdooda si qaldan ay u qoran tahay ama ay baaba'san tahay waxyaabahaasoo iskaashaday ayaa keenay ikhwaana jasaakumullahu khayran arrintaas waxay noqotay arrin najaxa dadka muslimiintana aad bay ugu farxeen waqaasan degmada reeceel cali owle markii horeba dadaalkooda wuu fiicnaa haddana markii laga suuliyey waxyaalihii maaragtay nafta ibsaanka dhibhayay aad bay dadku u farxeen ee faayadhowrka iyo badqabka ummadda in la ilaaliyo ummadda muslimiintaha degmada ceel cali way qaateen tan iyo markii wilaayadii hiiraan ku dhawaaqday in la gudagalay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada warkii duhurnimo ee idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waa naga intaas mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno insha allah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu